bismillaahi raxmaan raxiim ummadda soomaali dhammaan waxaan u sheegayaa iyo golaha shacbiga iyo xukuumadda soomaaliya duruufta maanta aan ku jirno dhammaan wada arkaynaa waxaan ka mid ahay xildhibaanadii mooshinka ka keenay madaxweynaha muddo muddo badanna mooshinka ugu socday sababaha ugu dhawaaqi u dhaqaaqi waayena waxaa ka mid a maxaa ka mid a waddanka xaaladdu ku sugan yahay oo siyaasadeed dhaqaale iyo nabadgelyo la-aan marka koowaad waxaan la hadlayaa xildhibaanadii aan saaxiibada ahayn oo isku guruubka ahayn mooshinkeena waajibaadkiintu noo idmaan waanu fulinay waxaana hortaagana waxaa weeye duruufta maanta horta jirta oy ka mid tahay waddanka xaaladdu ku sugan yahay nabadgelyo darra iyo dhaqaalaha iyo siyaasad ahaan waxaa idiin sheegay waddanka inakaa iska leh inaan u tanaasulnana waajibaad weeye hadday duruuf siyaasadeed timaado waxaan leeyahy walaaley siyaasadda meeshii laga rabay waanu gaarsiinay sharcigii wax noo dhiman ma jirto waxaana hortaagna waa duruuf siyaasadeed iyo garashadanada baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaanada soomaaliya iyo waddanka soomaaliya wuxuu ku sugan yahay marka laisu geeyey baa duruuf adaga naga hortimid saa darteed waxaan leeyahay umuurtaas inaan tanaasul samayno ummadda soomaaliya ninkastu meel kastu joogin tanaasul la sameeyo maanta duruufteena aan u tashano aayaheena ka tashanaa loo baahan yahay laga bilaabo madaxweynaha soomaaliya ilaa wiilkasa al-shabaabka oo duul ku jira inaan tanaasul sameynaa loo baahan yahay xaaladeena awdee maanta waddankeena waxaa ku sugnaan ciidama ajnabi ah oo waddankan usoo gurmaday dadka rifaha soomaali waxay tahay rifa iyo rifa kalkaal rifayaalka kuwa kalkaala kuwa dhibaatada waddanka kuwa kalkaala waxay yidhahaan ajanabi baa jooga ajanabi war ajanabi waa imaanayaa kuwan iska dhaaf kuwa yuhuuda imaanaya waddanka qabsanaya haddaana inaka u tanaasulin saa darteed waxaan leeyahay ummadda soomaaliya tanaasul waa inaan sameyno innanka baarlamaanka waajibaadkeenu waa gubani waddankana waa jooga waa inaan tanaasul iyo wadahadal furnaa